إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من دستورنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey wararkii hotel elit kii goofguduud iyo howlgalkii khasaaraha adag lagu gaarsiiyey ciidanka uganda ee ka dhacay nawaaxiga jannaale mu'asasada alkataa'ib ayaa filim ka soo saartay dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada etoobiya ee ka dhacay gobolka baay faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho aqoon-yahan ayaa ka hadlay sababta xilligan juxa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka ugu dhiiraday inuu qoro buug uu ku dafirayo dhulka soomaali galbeed islamarkaana uu ku dhiiragelinayo sinada ku dhowaad boqol qof oo soomaali ah oo ku sugnaa dalka koonfur afrika ayaa lagu wadaa inay dib ugu soo laabtaan waddanka soomaaliya dowladda etoobiya ayaa si diiran u soo dhoweeyey heshiiska dhex mara yahuudda iyo imaaraadka ciidamada maamulka yahuudda ayaa si xun wiil dhallinyaro ah ugu dilay magaalada barakaysan ee alqudus intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu doorkaroona u diyaargarooba isagoo faahfaahsan من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا warkii oo fidsan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey wararkii hotel elit kii goofguduud iyo howlgalkii khasaaraha adag lagu gaarsiiyey ciidanka uganda ee ka dhacay nawaaxiga jannaale faahfaahinta warkaas waa kan waryaheenna maxamed daahir calasow afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis ow muscab oo shir jira id qabtay ayaa faahfaahin ka bixiya weeraradii ugu dambeeyey ay geysteen sida kii lagu qaaday hotel ku yaala muqdisho gaar ahaan xeebta liido weerarkii goofgaduud iyo ciidamo yugandhees ah oo lagu laayay nawaaxiga janaale abuu muscab oo ka hadlaya weerarka lagu qaaday hoteelka uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen shan iyo labaatan askari soddon iyo toddoba kalena ay ku dhaawaceen waxaa gaaray murtadiinta khasaare lixaad leh oo aada u badan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed khasaaraha soo gaaray oo ka soo gaaray dagaalkaa soconahayey muddo saacada ah oo u dhexeeyey mujaahidiinta xaqudirirka ah iyo nimanka murtadiinta ah shan iyo labaatan waa dhimashada murtadiinta waxay isugu jiraan cadowgii goobta lagu weeraray oo dhismaha ku sugnaa iyo murtadiintii gurmadka u soo sameeyey dhaawacu waa soddon iyo toddobo shiikha oo hadalkiisa sii wata waxa uu faahfaahiyey waxa ay ahayd barta la weeraray meeshaas ama goobtaas waxay ahayd goob ay isugu yimaadaan saraakiisha ciidanka mas-uuliyiinta kuwa maamulka ka shaqeeya iyo dhammaan laamaha kala duwan oo shaqaalaha ka mida riddada meel waxay ahayd ay u arkeen inay gabaad u noqon kadho ilaahay fadligiisa mujaahidiintu waa ugu galeen abuu muscab shirkiisa jaraa-id waxa uu ku soo hadal qaaday khasaaraha ka dhashay weerar qarax ah oo isniintii ka dhacay inta u dhexaysa janaale iyo buufow kaasoo ciidamada mujaahidiinta ay ku beegsadeen gaari gaashaaman oo taaw ah oo ay wateen ciidanka yuganda camaliyadda labaad waxay ka dhacday duleedka degmada jannaale oo ka tirsan walaayada shabeellada hoose waxaana lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidanka saliibiyiinta ee yuganda oo halkaa marayey mujaahidiintuna waxay ku guulaysteen inay ka gubaan gaari gaashaaman halkaa waxaa kaloo lagu dilay siddeed askari oo waxaa weeyaan ciidanka yuganda ka tirsan weerarkii aroortii shalay lagu qaaday deegaanka goofguduud buurey ayuu soo hadal qaaday afhayeenka ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana uu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen sagaal isugu jirtay ciidamo saraakiil iyo mas-uuliyiin camaliyadda saddexaad waa weerar mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhig ay murtadiintu ku lahaayeen deegaanka la yahay goofgaduud buurey oo dhaca duleedka degmada baydhabo waxa uu ku bilowday weerarku camaliya istishaadiya waxaana xigay ikhtixaam ama waxaa weeyaan xero jiir waxaa loo yaqaano ay ciidanka mujaahidiintu ku sameeyeen xeradii murtadiintu fadhiyeen waqti kooban kadib waxaa halkaa ka yaacay murtadiintii xerada ku sugnaa xeradiina waxaa la wareegay gacankuhaynteeda mujaahidiinta khasaaraha inta la hubiyey sagaal murtad waa dhimasho waxaa ku jiray laba sargaal mid wuxuu ahaa guddoomiyaha deegaankaas goofguduud buurey ninka ugu magacaabay murtadiinta midna wuxuu ahaa taliyaha booliska waxay ku magacaabaan ninkii ugu magacownaa deegaanka labadaas ayaa ku jiray dadkii meesha ku dhintay sheikha waxa uu wacad ku maray inay sii wadi doonaan weerarada ilaa laga gaarayo yoolka la tiigsanayo oo ah ku dhaqanka shareecada islaamka mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa filin ka soo saartay dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada etoobiya ee ka dhacay gobolka baay warbixinta warkaas waa kan waryaheena cabdifataax maxamed qaasim filibiin
بسم الله الرحمن الرحيم
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا
mu'asasada al-kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filimkii sida weyn loo sugayey maalmahan oo ay horay u sii ballan qaaday waa muuqaal mug weyn oo la daawan karayo ku dhowaad muddo saacad ah kana sheekeynaya taariikhdii uu soo maray dagaalka ay kula jirto xabashida tan iyo aas-aaskeedii waxaana uu soo bandhigayaa dagaaladii xamar iidaale iyo kuwii ugu dambeeyey ee lagu gumaaday ciidamada itoobiya ee ku soo duulay geyiga soomaaliya filimka oo ku baxaya saddex luqadood oo kale ah soomaali carabi iyo ingilish ayaa sidii inaad goobjoog tahay oo kale kuu tusaya dagaallo kala duwan ah oo uu ka mid yahay dhabbagal weyn oo cagta lagu mariyey kolonyo itoobiyaan ah oo ka dhacay waddada u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo taariikhdu markay ahayd kun afar boqol iyo afartankii ama laba kun iyo sagaal iyo tobankii kaasoo looga tallaabsaday meydadka in ka badan konton iyo toddoba xabashi ah oo isugu jira saraakiil iyo askar ciidanka itoobiya oo qaylinaya ama eedaamaya sida ari libaaxyo baahani ku soo dhex dhaceen toogashooyin siijeed iyo soo jeed ugu dhacaya ayaa filimka lagu daawanaya waxaana intaa dheer gaadiidkooda gaashaaman iyo kuwa xamuulka ah oo dengiiga waddada iyaga oo gubanaya abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ka soo muuqanaya isdaarka waxa uu ku faanayaa in ciidamadiisu geesiyaal yihiin laakiin waxaa si ficil ah loo tusayaa inay yihiin fulayo waxaana tusaalooyinka ugu cajiibsan ka mid a afartan jir itoobiyaan ah oo ka cararaya wiil labaatan jir oo mujaahid soomaali ah
waxaan kaloo jecelahay inaan raaciyo sheeko soomaali ninbaa wuxuu lahaa hal irmaan oo dhashay dabeedna ayadanbaa waraaba ka cuna qori buu qaato wuxuu baadi doonay waraabihii waraabihii buu helay xabad buu ku dhuftay waraabihii hashii dul yaallo oo afka kale ayoo naftu ka baxday sida hadda gaaladu tahay ayaa dawacoo dul timi markaasay ku jeesjeestay dawacadii waxay tidhi maxaa ragga geenaysa loo cunaya haddii afka saa loo kala qabanayo bay tidhi maa afka saa loo kala taagayo marka gaalada waxaa leey maxaa muslimka loo soo doonanaya haddii huga iyo hubka laga cararayo alaabta hadhow baktiguna afka kala taagayo maxaa dadka loo soo doonanayo muslimka loo soo doonanayo
جمع للغزاة المعتدين يا جل الظلام أتوا أسودا
filimkan saamaynta badan ah ayaa waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya hogaamiyayaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aanan horay uga soo muuqan qalabka warbaahinta uuna ka mid yahay yuusuf xaaji oo la arkayo isaga oo hadal dardaaran ah u jeedinaya ciidamo
waxaan idiin sheegnay soo maaha afrikaanka afrikaanka wuu sii kala daran yahaye etoobiyaanna si adag ha loola dagaalamo etoobiyaan si adag dagaalamo maxaa yeelay cadowga geeska afrika ama maanta faqrigan aan ku aadannahay koowaada haysta ikhwati fillaah oo yuhuud yuhuud barga dhexe ee wakiilka tagaalada etoobiyaanna geeska afrika oo afrika o dhan bay wakiil bata maxaa yeelay ikhwati fillaah waa cadowun laduud oo soo jirayn ah oo rasuulka uu noo sheegay kacbadan dumi doonaa oo waxaa weeyaan ilaa intan aan macnaha ii sheeg ilaahay subxaana wa tacaala diintiisu ay nabi maxamed jirtay maxamediyada islaamka dhib ku haya waa inaan innagana dareennaa oon u aragnaa ethoobiya inay tahay cadowgeenna koowaada muslimiinta sidaan u daciifilayna aan juhdi ku bixin
filimkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay gaadiid hub iyo agabyo kale oo laga furtay ciidamada itoobiyaanka iyadoo aad arkayso saraakiil uu ka mid yahay ibraahim naaleeye oo dul taagan meydadka saraakiisha xabashida oo saxaafadda la hadlaya
kabtan waaye waxaa la dhahaa magaciisa maxaari waldu girma waa ma garanaysaan in etoobiyaan waaye sawirkiisana waa kaa waa arkaysaan maxaaru waa kaa maanta wuxuu ku baktiyey meel jamaaca agteeda ah jidka laagay iyo u dhexeeya jameeco ayuu ku baktiyey ilaah baa meeshaas ku baabiyey saraakiil badan ninkan had kabtankaa waxa waaye iyo kuwo badanba meesha waa ku baktiyeen waxaan dhan waa qaniimo waxaana arkaysaan qorigan quryaan meesha yaalla shamshuutarrada waxaa laga soo qaaday cadowga ilaahay etoobiyaanka kuway wateen waaye saad arkaysaan wakaa qoryihii laftooda xabadaa ku yaala waxaana arkaysaan qoryahaas beekaamyada cadowga ilaahay baa laga soo qaaday
filimka ayaa marka laga yimaado dagaalka uu soo bandhigay waxa uu xambaarsan yahay macaani guud oo ku tusaysa cadaawadda soo jireenka ah ee xabashida iyo sida la halgankeedu uu qoray iskudhiib ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay tahay cidda keliya ee maanta muslimiinta u taagan kaalimihii al-imaam axmed gurey amiir nuur sayid maxamed sheekh bashiir sheekh barsane iyo raggii la midka ahaa ee sababta u noqday inaan soomaalida laga saarin diintooda iyadoo uu sidaasi taxane u yahay dagaalka ka dhexeeya muslimiinta iyo xabashida ayaa waxa kale oo filimka ka fahmaysaa in dagaalka lasoo bandhigay ee ciidamada itoobiyaanka ah lagu laayay uu aargud u yahay dad maati ah oo ay tacadiyo kala duwan ugu geysteen qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay ka mid yihiin bakool iyo galgaduud oo isdaarka lagu soo qaatay sheikh cali maxamuud raagi afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo filimka ka soo muuqanaya ayaa fariin guud u diray ummadda muslimka ah gaar ahaan soomaalida dadka muslimiinta ah waxaa looga baahan yahay inay riyada iyo malabwaalka iska daayaan oo waayaha la socdaan xilligan aan noolnahay cid wax ku siinaysaa ma jirto oo waa adiga iyo raganimadaada iyo meesha aad dhigto guusha iyo gobonimadana tub celina ayaa loo maraa ee hurdo iyo dhereg laguma gaaro waana tii ninkii abwaankaa uu yidhi gobonnimo daleel laguma helo daar adoo gala eh haddaad doono leedahay naftaa diiq la geliyaay waa murya deebaaq waxaa dib ugu aydaane xabashina garasho iyo gar la qabto ma lahan haddii aan la iska celinna boosaaso iyo hargeysa iyo xamar ayaa noqonaya kelinkii lixaad iyo kii toddobaad iyo kii siddeedaad haddana waxba nooma dhowrsana oo waa kuwa ciidamadii xabashidu magaalooyinkii soomaaliyeed dhex mushaaxaya calankooduna ka babanayo dadkuna yaysan ku kadsoomin madaxda dabadhiirfyada ah oo ay amxaaradu ku aqdaamato aadis ababan looga taliyo waa nimankii dalka gumaysiga u horseeday waa niman dalka iyo dadkaba gadanaya waa niman galab dheer diin iyo dadnimo ka carraabay waa qolo dhiigmiirad ah oo damiir iyo danqasho intaba ka maran ee soomaaliyey nin idiin damqanayaa idinkama dambeeyo haddaydaan digtoonaan daad ba idin qaadiya duleedada kufaarta dacas idinku layno naf dalkaaga doonaysa firaash looma daadsho dabkan aan shidayaa dawadiina weeye dariiqii rasuulkiyo dawga ha ka bayrina الأقصى هنا سالت دماهم يرومون المعالي صادقين in si fudud filimka loogala baxo macaani ka weyn xabadda dhacaysa iyo meydadka xabashida waxaa kaalin weyn ka qaadanaya aayadaha qur'aanka kariimka ah hadallada mas-uuliyiinta culimmada sida sheekh maxamed macalim oo ay soomaalida inteeda badan garanayso iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo muuqanaya etoobiya oo ligliganaysa islamarkaana u muuqata mid milatari iyo shucuub ahaan u sii burburaysa iyo waxaa isku soo hagaagay isdaarkan oo ay durbadiiba warbaahinta caalamiga ahi bilaabeen inay bogagooda ugu muhiimsan ku soo daabacaan warbixinno ay ka qoreen soomaalida dhexdeeda marka la eego baraha internetka wuxuu filimku ugu baahay si ka weyn aflaamtii hore maxaa yeelay ogeysiisyadii ay laba maalmood ka hor baahisay alkataa'iba ayaa waxaa la socday sawirro muujinaya meydadka ciidamo itoobiyaan ah dadkuna aad bay u jecel yihiin dagallada lagu laayo xabashida maadaama ay ku beeran tahay cadaawaddooda
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaysa shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho tafaasiisha warkaas waa kan wariyaheenna maxamed cali aadan shilkan ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay inta u dhexaysa labada isgoos ee kale ah bakaaraha iyo balaagsi shilka ayaa yimid kadib markii gaari xamuul ah uu ku soo fariingoostay dad ku ganacsanayay hareeraha waddadaas saddex ruux ayaa ku geeriyooday halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ahaa dadkii waddada ku ganacsanayay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta markii uu shilka dhacayay ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen wallaahi shil aad u xunaa ka dhacay oo annaga dhan aan ka naxnay meeshan laba qofood gaarigaas hoostiisa laga bixiyo meeda hal qofoodna bajaaja lagu sii qaado wanagii hore ilaa lix camalna waxaa saarnay hoomi oo laba hoomi aa kala saarnay marka wallaahi masiibaa ka dhacday kulley yani maarata masiibo aad looga looga naxa ka dhacday marka kulley maarata ilaahay inta dhaawacan ilaaha caafiyo inta dhimatan ilaaha u naxariisto kulley masiibo aan soo koobi karin waaye aniga oo ah cabdinuur ibraahim cabdi ahana malkiilaha meheradana u jeedin meeshan ku baaba'day magacii waxaa la yidhahdaa cabdinuur ibraahim cabdi waxaana ka imaaday meel jaamacada waxbarasho ah ilaahay muqaadaradiisa jaamacaddii markaan ka imaaday ayaanta meesha waa la dhisaya shaqaa laga hayay shaqadiisa loo haayay marka niman shaqaalahan ku ogaa hoogoo jamaacaddaan ka dib dhacay waxaan isiri bal soo tuko jamacadda waa laga baxay salaaddii marka weyse dhaadkii saasaan u fadhiistay weysadaan wado waxaan maqlayaaba dad oo qaylinaya caaya markaas waxaan idhi mar maxaa dhacay bal bannaanka aad bal soo fiiri marka bannaanka fiirshay gaaro waxaan arkayba intaan la ego haddii ilaahay ku run yahay soo ordaayo dalcaddaas kasoo fariingoostay oo meheradiis saas ugu aadaayo bes ilaahay muqaadir waxaan arkay markii saddex qof oo dhimasho ah iyo ugu yaraan lixa qof oo dhaawac ah magaalada muqdisho ayaa waxaa ku badan shilalka taasoo ay ugu wacan tahay waddooyinka caasimadda oo burbursan aqoon-yahan ayaa ka hadlay sababta xilligan juxa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka ugu dhiiraday inuu qoro buugu ku dafirayo dhulka soomaali galbeed islamarkaana uu ku dhiirageliyey sinada warbixinta qodobkaas waa kan waryaheenna maxamed ciise xilli wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalk uu dhowaan qoray buug uu ku soo daray waxyaabo anshaxumo ah oo uu ku fasahaadinayo dhallinyarada ayaa waxaa buuggaasi aragti ka dhiibtay aqoon-yahaan abuu faatima oo jooga dalka dibiddiisa abuu faatima oo u waramay idaacadda alfurqaan ayaa ugu horeyn ka hadlay sababta xilligan juxa uu uga soo dhiiraday inuu qoro buuggan oo qayb ka mid ah oo ku dafirayo dhulka soomaaliyeed ee gacanta ugu jira xabashada etoobiya waxaa keenay awalan horta xilligan waa xilli kala guur ah waa xilli farmaajo iyo kooxdiisii ay kala daateen waxaa la doonayaa koox kale in lasoolasoo diyaariyo kooxda marka lasoo diyaarinayo waa inay isa soo caanbixiyaan inay akhlaaq xun yihiin inay liitaan kooxda la raba in lasoo saaro waxa weye waa kooxdii asbuuc ka hor waxa baarlamaanku sheega ah qodobkii xumaa ninkan iyo ragga la midka ah waa dadka daba taagan sidaa daraaddeed waxay rabaan inay yidhaahdaan annagu diyaar baan nahay nimankii keensaday oo addoommada ay u ahaayeen oo beesha caalamka la dhihi jiray marka hadalkan waxa uu u keenay waxay tahay xilligan waxa ay rabaan gaaladu iyo munaafiqiintu iyo murtadiintu inay xushaan dadkii karaktarkooda iyo dhaqankooda iyo maxaanku akhlaaqdooda ay liidatay oo ummadda soomaaliyeed la horkeeni lahaa sidaa daraaddeed ninkan waa diyaar weeyaan yacni waxa weye kursigayga bannaanku ii yaalaa weeye maadaama akhlaaq xumo iyo diin xumo iyo shakhsiyad xumo aan maxaanku idhaahdaa ahay nin bannaanka dhigtay aqoon-yahaanka ayaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada kula dardaarmay inaysan ku kadsoomin buugaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaynaa oo usoo jeedinaynaa dadka noocan oo kaleetaa inayn hortooda soo istaagin buwaagtooda inaysan xayeysiin barnaamijyadooda inaysan ka qayb qaadan in ay maxaanku idhaahdaa waa dad fangoran oo nacladan ay iska fogeeyaan oo maxaanku idhahdaa aada iyo aad ay uga leexdaan dadkan oo kaleeto oo ay iska ilaaliyaan ayaan dhallinyarada soomaaliyeed kula dardaarmi lahaa marka ninka soomaaliyeed oo ninkan hadalkiisa maqlaya waxaa la rabaa ninkan haddii aanu awoodi karin inuu adduunka dhaafiyo inuu hadalkiisa iyo meesha uu joogo iyo dhaqankiisa iyo dowladdiisa iyo wuxuu ka tirsan yahay oo dhan uu halkaa isaga tago aniga marka run ahaantii waxa weeyaan wax laga sheega ninkan oo maaragtay qiimo leh anugu ma garanayo run ahaantii waa shakhsiyad aada u liidata aada u foolxun yacni hooseysa hankiisu aada u liito sannadihii dambe ayaa waxaa soo badanayey siyaasiyiin duraya diinta iyo dhaqanka soomaaliyeed iyagoo shilimaad iyo mansab kaga raadsanayay shisheeyaha ku dhowaad boqol qof oo soomaali ah oo ku sugnaa dalka koonfur afrika ayaa lagu wadaa inay dib ugu soo laabtaan waddanka soomaaliya waa kan wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi xilli muddooyinkii dambe ay sii laba jibaarmeen dilalka iyo boobka lagu hayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ganacsiga u raadsaday dalka koonfur afrika ayaa qaar ka mid a soomaalidaas waxay qorsheenayaan inay dib ugu laabtaan waddankooda soomaaliya qorshaha ay dib ugu laabanayaan soomaaliya ayaa in muddo ah qaatay sabab la xidhiira dowladda oo bandow kusoo rogtay magaalooyinka waddankaas joojisayna duulimaadyadii waddamo ay soomaaliya ku jirtay aadi jiray kadib markii uu cudurka korona ku faafay gudaha waddankaas qaar ka mid a soomaalida isu diyaarinaysa safarka soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekeeyey dhibaatada ku haysatay waddanka koonfur afrika waxayna tilmaameen in dayacad daran ay kala kulmeen safaaradda ay halkaas ku leedahay dowladda federaalka ah ibraahim maxamuud cali sobaa la yidhaahdaa gaar ahaan soor afrikaan joogaa safaraan nahay insha allahu ilaahay anagu guuleeyo sharci ma haysan meel kastoon tegana sharci waa layga diiday wax sharciya ma haysto magacaygu waa xasan cabdirasaaq maxamuud waxaan gemid waddankan sanadkii hore dhammaadkiisii iminkana hadda waxaan rabaa inaan ka laabto oo aan dalkii hooyo u laabto waddankaan markaan imid waxaan kala kulmay caqabado fara badan waxaa ka mid ahaa sharci la'aan baa ka mid ah wax sharciya waddankan hadda waa joojiyeen sharcigii rifuujiiga ah qaxootiga ah waa joojiyeen sidoo kale haddii aad shaqa aadaadid oo locationadii iyo duurka aadaadid dil iyo boobkii weli sidii buu socdaa waddankaana deganaansho ma bixiyaan oo haddii aad baasaboorkeeni ku imaatid wax fiisaa kama helaysid deganaansho ma jiro sababaha haddan u kalifa inaan ka laabanno waa sharci dara halkaan u haysata iyo daryeelaan ka mida aan ka helin dowladaheennii iyo hadda waxaan go'aansanay inaan waddankaygii ku laabto waddanka koonfur afrika waxa uu ka mid yahay waddamada ay soomaalida u dhoofeen ganacsina u raadsadeen balse waa waddan ay helistiisu badan tahay sanadkan hadda socdana waxaa halkaasi lagu dilay tobannaan ganacsato soomaali ah kuwaasoo qaarkood hantidooda la boobay dowladda ethoobiya ayaa si diiran u soo dhoweeyey heshiiska dhex mara yahuudda iyo imaaraadka ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abay axmed oo qoraal kooban soo dhigay barta uu ku leeyahay twitter-ka ayaa waxa uu si diran ugu soo dhoweeyey heshiiska dhagarta ah ay wada gaareen imaaraadka carabta iyo yahuudda anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan dowladda federaaliga ethoobiya waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo dareenkayga ku aadan heshiiska taariikhiga ah ay wada gaareen imaaraadka iyo yahuudda ayuu yidhi abay axmed isagoo sheegay labada dhinac inay qaateen go'aan geesinimo leh oo ay ku soo celinayaan xiriir u dhexeeya labada dhinac abay axmed ayaa dhanka kale ammaan kala duldhacay madaxweynaha imaaraadka waxaan jeclaan lahaa in walaalkay moxamed bin zaayid ku ammaano kaalintiisa hogaamineed ee waddanka waxaan ku kalsoonahay in labada dhinac ay adkaysan doonaan sidii ay nabad kaga dhalin lahaayeen gobolka ayuu raaciyey qoraalka etoobiya ayaa cilaaqad adag la leh yahuudda waxaana ethoobiyaanka lagu tilmaamaa yahuudda afrika maadaama meelo badan ay dhaqan ahaan u wadaagaan yahuudda dad sheegtay inay yihiin yahuud ayaa laga qaadaa ethoobiya kuwaasoo lagu deegaameeyey dhulka ay xoogga ku heestaan yahuudda halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada maamulka yahuudda ayaa si xun wiil dhallinyaro ah ugu dilay magaalada barakaysan ee alqudus wararka ka imaanaya magaalada barakaysan ee alqudus ayaa ku warramaya in ciidamada maamulka yahuudda ay si xun oo bareer ah u toogteen wiil dhallinyaro falastiini ah oo ay ku eedeeyeen inuu damacsanaa fulinta howlgalkeligii duulnimo ah muuqaallo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya iyadoo askari ka tirsan ciidamada booliiska maamulka yahuudda uu rasaas ooda uga qaaday wiil dhallinyaro falastiini ah iyo wiilka oo inta uu aad u dhaawacmay dhiig baxaya warbaahinta maamulka yahuudda waxay sheegayaan in wiilka dhallinyarada falastiiniga ah uu midi ku weeraray ciidamada maamulka yahuudda uuna dhaawacay askari ka mid ah ciidamadooda kaasoo durbo loola cararay isbitaalka caafimaadka wiilka dhallinyarada ah ay ciidamada maamulka yahuuddu diideen in loo qaado xarumaha caafimaadka waxaana sidii uu dhiigbaxayay naftu uga baxday halkii uu ku dhaawacmay inta badan dhallinyarada muslimiinta reer falastiin ayaa fuliyo howlgallo keligii duulnimo ah oo ay ku beegsanayaan ciidamada maamulka yahuudda waxaase jira mararka qaar oo ay ciidamada yahuuddu si bareer ah u beegsadaan dadka muslimiinta ah iyagoo ku eedaynaya inay fulin rabaan weerar keligii duulnimo ah oo aanay waxba ka jirin warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa